dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa warbaahinada koonfur galbeed isha baydhaba daafeed baydhaba miidiya waxaan goor dhoweyd qadka telefoonkan kula xidhiirnay suldaanka beelweynta jiido ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed suldaan warsame suldaan ibraahim waxaana weydiiyey su-aashaani muxuu ku saabsanaa safarkaagii aad ku tagtay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose suldaane
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa suldaan warsame suldaan ibraahim suldaan cali ibrow horta waxaan umahad celinaya ilaahay ka sugo waxaan ucelinaya umahad celinaya idaacadaha iyo maaragtay dhalinyaradiina dadaalka ugu jirtaan in marka sadanaha ummadda soomaaliyeed khaasatan madadigili mirifle aad ku dadaashaan safarka horta in aan ku tegay degmada qoryooley wuxuu ahaa safar aan sugaa ilaa muddo ah degmada muddo aan ka maqnaa xamara waxaan ku sugnaa laba sana iyo bar waxaan qabanqaabinaya inaan tago degmadaas ilaa muddo kusaa ku salaysan laba sana bar saanqaadkii ilaahabaa leh saanqaadkii baa ahaa hadda inaan tago waagii horena waxay ahayd maaragtay amniga xaggiisa ayaa iska jiray waxa u weynaa aan tagaa waxay ahayd maadaama degmada qoryooda ay tahay degmo salaad saldanada ani aan matalo oo ah saldanada reer jiida reer ay ku abtirsato oo fadhigii reer ibra uu ahaa deegaan soo ahaa deegaan ay dadkii soomaaliyeed dhan ay kusoo dhaweeyeen ay dejiyeen saldanadaas oo ahayd saldana dadka dhan ay wada yaqaanaan isla markaasna maaragtay digili daarood hawiidir dadka dhan lagu soo dhaweeyey maadaama ay tahay meeshii abi isir baan kasoo jeeda ayaa waxaan maaragtay aad u jeclaa intaanan maaragtay safaro kala gelin inaan tago markasta aan ku haminayay aan meesha fadhigayga aan soo fiiriyo waan tegey waxyaalaha u weyneed aan u tegin waxay ahayd maadaama hadda maamul cusub la geeyey guddoomiye cusub la geeyey degmada ayaa waxaa jirtay qorsho ah dawladda ay wadaan euga oo stability ah oo loogu talagalay shan project in laga fuliyo degmada degmooyinka laga fulinayo inay ahaayeen degmada qoryooley iyo degmada warmaxan shabeella hoose waxaa heshay degmada qoryooley shantas project oo ah in isbitaalkii loo dhiso iskuol loo dhiso xafiisyadii dawladda saldhigii booliska iyo ceel biyo ah oo quick impact project la dhaho marka taasna warbixinteeda waan hayay inaan ugeeyo iyo taliyihii ciidanka booliska oo aan la kulmay oo noo ballan qaaday konton dhalinyaro oo boolis ah oo ciidamada deegaanka dhalinyarada deegaanka in lasoo qoro konton dhalinyaro qoryahooda wadato la sharciyeeyo dadkii booliska si mishaarkooda loo qaado in beeraha deegaanka ay kala qaybsadaan loogu talagalay warbixintaas oo ay jirtay iyo inaan u kuurgabo xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay qaabka uu yahay dadkii duruufaha ka jiro waan tegey magaalada waxaan sameeyey habeenkan ku hoyday guddi waxaan la kulmay odayaashii deegaanka guddoomiyihii degmada ayaan la kulmay maxamed ibraahim aan la kulmay oo cusbaa hadda loo magacaabay ayaan la kulmay waxaan sameeyey markaa magaaladiyaan u kuurgalay nex maalinta ku xigtay habeenka waan seexday ururadii bulshadaan gooni gooni ula kulmay si fiican bay igu soo dhaweeyeen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gaashaan in la yidhaahdo oo aada u wanaagsan igu soo dhaweysay wanaagsan waxaan sameynay marka magaaladiiaan u kuurgalnay magaaladiiaan u kuurgalay waxaan tegey xafiisyadii dowladda waxaan tegey saldhigii booliska waxaan tegey maaragtay meelihii businesska ahaa dadkii shacabki aan dhexgalay oo aan u gacan qaaday hal deegaanada maadaama u ahaa meeshaan kudhasha kusoo koray xaafad xaafadna aan u kala garanayay fursad qaalina waya dad muddo aanan arkin labaatan sana aan meesha kusoo arkay waa qiirad aanan koori jirin waa waxyaalaha oo dariimkeyga ugu weynaa oo ilaahay hirgeliyay waa tahay suldaan warsame mudulka duqcaliyow
waa tahay waxaanu u fahanay socdaalkaaga qoryole waxaan u fahnay inuu ahaa indhe indheen iyo adigoo rabay inaad soo aragto degmadaadii oo kol hore kugu dambaysay iyo xaaladda nololeed ee shacabka ku dhaqan bal ka waran marka ugu horreysa xaaladda nololeed ee shacabweynaha degmada qoryooley
wallahi shacabka aada iyo aad buu isaga dhibaataysnaa markaan tegey nolosha waynu iska socotay laakiin shacabka dhibaato weyn bay la kulmeen eedo badan oo maaragtay ay tirsanayaan way jireen deegaankii dagaalo ka dhacay sax badan ka dhacay laakiinse waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd oo ilaahay u fududeeyey ee ah in intaana tegin ka hor ayaa waxaa tegey ra-iisal wasaaraha ayaa tegey booqasho ku tegay degmada qoryooley ballanqaadi ayuu usoo sameeyey waxyaalahi i weydiin waxaa kamid ahaa ballanqaadyada uu ra-iisal wasaaraha noo sameeyey ilaa hadda ma hayno iyo raashin darro ka jirto waxaan usoo ballan qaaday inaan arkaya ra-isul wasaaraha waxaana fursad qaaligii noqotay maantadan inaan u tagay ra-isul wasaaraha aan la fadhiistay aniga iyo profesor saalim cali idrow oo ah xildhibaan iyo wasiir kasoo jeeda deegaanka ah reer suldaan waan u tagnay ra-isul wasaaraha maanta waan la fadhiisanay waxaan weydiiyey laba arrin oo ahay ballantii isbitaalka uu kasoo qaaday iyo raashin degdeg in loogu baahan yahay anagoo fadhina ayuu wuxuu noo sheegay balaan project ayuu na tusay oo loogu talagalay isbitaalka qoryooley within one year hal sano gudaheeda in lagu dhisaa isbitaal lix kun oo qof oo service samaynayo wuuna tusay waa kana yiri howshan projecti waa hirgeli waana lagu dhaqaaqraa waqti dhow waxaan ku yidhi hadda wax dhibaato waxaa jirto oo daawooyin xataa ma haystaan wuxuu ballan qaaday daawooyinka iyo si alla say noqoto howl yaroo degdeg ah in loosii qaban doono inta isbitaalka weyn laga qaadayo raashinka markaan weydiinayna wuxuu sameeyey annagoo fadhina ayuu wuxuu amray wasiirka arrimaha gudaha si degdeg ah in lagu geliyo degmada qoryoole raashin maalaadaama xaalad xun laga soo sheegay wuu amray si degdeg in lagu geeyo islamarkaasna wuxuu ra-isul wasaaraha sameeyey aniga asiga iyo wasiirka isa fadhino gudoomiyaha gobolka cabdiqaadir c d inuu wacay oo marka joogo lagu amray cabdiqaadir c d inuu tago degmada qoryoole hadduu ilaah yidhaahdo beritoole ama beri dambe uusan soo noqon degmada qoryoole uu tago uu u sheego shacabka fariintii ay suldaan usoo dhiibeen in ra-isul wasaaraha loo keenay isbitaalka la dhisay raashinna ramadaanka intaan la gaarin ka hor insha allah raashinkood degdeg lagu geyn doono taasna waa fursad kaloo maanta aan helay waata suldaan war samee dabcan dadaalkaaga waa dadaal aad iyo aad u baaxad weyn ma ahan mid halkaani annagu aan kaga hadli karno amba aan kusoo koobi karno bal dhinac kale haddaan su-aal kaa weydiiyo degmada qoryooley waa degmo labaatankii sano ugu dambaysaba gacan kale amba gacan aan deegaanku ahayn ay ka talinaysay waxaan la soconnaa guddoomiyihii ugu horreeyey labaatankan sano ee degmada qoryooley inuu kasoo jeeday beelaha dega degmada oo yacni haddii aan taabtaba beesha garre ninka aad inoo sheegtay oo maxamed ibraahim beelahaani dega degmada jiido iyo garre miyuu ka dhashay mise beelo kaleoo mise wuxuu ka yimid meelo kale laga keenay maxamed ibraahim
maxamed ibraahim waa nin jiido ah u dhashay degmada qoryooley waxaa jirtay muddooyin badan horta hal midna inaan caddeeyo unbaa muhiim ah waxa waaye garre iyo jiido dad walaalo ah ehel waaye qaraabo ah oo aanan wax issue ka jirin labadoodaba sharciga meesha yaalana waa la ogyahay nin kasta kursi buu leeyahay bodsi buu leeyahay maamulka marka laga reebo xilliga waarroodka iyo waxaas marka laga reebo badanaa waxaa waye deegaanka dadka leh unbugu dhexeeyey haddase waxaa waaye markii maamulada la dhisayey ayaa waxaa loo sameeyey xildhibaanada deegaanka kasoo jeedaan ee salaadiintooda in laga wareyso sida wax loo dhisaayo dadkii lagala tastay iyo marxalada sameeyaan ka mid ahay marka siyaasadda weligeed way jirtay waxaa jiri jirtay annaga dhaqan baan lahayn reer gari iyo reer diita dhaqan baa u yaala weligood oo ahayd dhanka siyaasadda iyo saldanada markii la yidhaahdo waxyaale waxaa jiray degmada qoryoole marka la yidhaahdo waxaa le wixii siyaasad qoseeyo ama ku saabsan reer ibrow baa loogu dambeyn jiray wixii culmo ah iyo akhyaar ahna reer sheekh mufaqaxeed la dhaho oo garo ah baa deganay dad is-ixtiraamo ilii qaraari walaala ah waayo welina ixtiraamkaas loo dhexeeya laakiinse waxaa kaloo jirto in duqa magaalada sandiko nin jiidanka ahaa ibrahim xaaji cali ibro aabihii uu ahaa lixdankii todobaatankii ilaa iyo kontonkii dabataakiyad waxay ahaayeen rag jiida ah marka ninka hadda loo dhiibi waa ninkii xaq u lahaa boosishanka laakiinse hal mid aana shak ku jirin garre iyo jiido waa dad walaalo ah labadana aniga suldaan aan u ahay dad ehel ah qaraaba aan waay haddana markaan tegey dad soo dhaweeyey xoolaha ii qalay guriga igu qaabilay waa dad garre ahaayeen haddana waxaa jirta migilka deegaanka aad bay isugu duwan yihiin laakiinse cilada u weyn baa waxaa jirto khilaafaad baa jiro oo dad badan ay khasayaan ummadda soomaaliyeed oo ah nimaan deegaanka u dhalan nimaan deegaanka ka tirsanayn nimaan kale iyo tusaale cidlo u hayn ayaa laga yaabaa inuu meelaha isaga hadlo tashiish iyo wax iyo hadalla iska shag sheego waa laga yaabaa suldaan wuxuu garahayo jiidahayso wixii jiidahaysa garahayso wixii digilhayana way wada hayaan marka wax ishu kaas maka taagnaa waan fahanay guddoomiye ku-xigeenka isagu maxaad inoogu sheegi kartaa degmada qoryooley
guddoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley waa nin gara ah asna sharciga waxaa kaloo jira aan rabay inaan kuu sheego oo la baasgareeyey oo baarlamaanka laga baasgareeyey oo konsalka la dhisi doono ku salaysnaan doono ninka gudoomiye gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada waxay noqon doonaan dadka deegaanka u dhashay ku dhashay maaha laakiinse dadka ku dhashayna xaq bay leeyihin konsolkay soo gelayaan way kamid noqonayaan xaqooda lama xaqiraya qabiilkas hay ahaadaan laakiinse maamulkaas waxaa qabanaya gudoomiyaha ku-xigeenka dadka ku dhashay dadka ku dhashay dadka ku dhashay deegaanka ayaa noqonaya ma ah ku dhashay ayaa noqonaya ku dhashay ma aha marka waxaan shaki ku jirin dadka noqonaya gudoomiyaalka waa inay noqdaan jiido ama garo waa inay noqdaan pacific iyo qoryoole labadaas qolo unbaa ka noqon karto kalena waa dadka bashalka soo gelaya waa tahay suldaan warsame een, maxaa hortaagan maamul xalaal ah uu yeesho gobolka shabeellaha hoose
Ah, kumaana maqleen inay taa jirin
maxay tahay waxa hortaagan maamul xalaal ah uu yeesho gobolka shabeellaha hoose
wallaahi markaan run kuu sheego gobolka shabeellaha hoose cilada u weyn ee taagan uu hirgeli layahay waxaa laga yaabaa dad u arkaan ee fooyin ah ee maxaa la yidhaahdaa ee biimaali habargebedaas haysato intaa lagu soo duulay kan baa lagu soo duulay markaan runta kuu sheego oo ilaahay aan ka baqno daacadaan kala hadlo munaafinimada digil iyo gobolkaas u dhismay markaan run kuu sheego haddii ilaahay aan baqo waayo markaan kuu sheego gobolka wuxuu hortaagan gobolku wuxuu ismilayaa digil gobolku wuxuu xero- xero ismilayaa digil eedeeda digil baa leh oo aniga aan ka mid ahay waa tahay waxaad soo hadal qaaday biimaal iyo beel kale oo een, ka yi- ka timid meelaha gobollada dhexe Een, bal haddii aan dhanka kale su-aal aan kaa weydiiyo suldaan warsame waxaad ka mid tahay suldaanada ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose Codka baa- cod- codka- codka kaa gogo-ooyo suldaan warsame een, muxuu salka ku hayaa dagaalka soo noqnoqday ee ka socda gobolka shabeellaha hoose
Ee, waxaa habboon horta exactly in la kala qaado gobolka shabeellaha hoose wuxuu ka kooban yahay sideed degma ayuu ka kooban yahay Ee, baaxaddiisana ilaah baa og intuu leegyahay dagaalka meeshuu ka socday intuu ka socdo waa gooni gobolka shabeellaha hoose dhan horta dagaalka maba socdo dagaalka ugu wuxuu ka socdaa marka iyo dhexgeeda ilaa marka konton buu socdaa waxaana uu kayaa baal iyo ugu dhexeeya degmooyin badan taagan aad u kala gaaray isla markaas bilaadka waa daran qabiiliin loo fiiriyo labada ana horta ilaahay u seexeeyo laakiinse soqoshidiisa shaakilaad badan waxaa kale anaga dhigan majority ah annagiina laga fogay inaan state in sameyno oo aan dhahno hay see wax u jiraan waxaan iskugu maqan nahay annagii baa isku maqan oo waxaan isugu maqanay shalayto tusaale ahaan waxaan kuu sheego waxaa yaabaa inuu asinin qabiil ah, inuu meel si ama wax ah sumcad ama magac ah waxaa laga yaabaa alxamdulilah ahaan markaan kuu kale xad wax badan baan ka qabtay waa dadaalay inta ilaahay garanti karaankeega sidii garaadkeega waan sameeyey Eh, shalay markaan tegey kulli waxay ahayd kulli usoo deegaan dad ahaan isaan magaran waan gartay
marka mashaakil baa taagan mashaakilkaasna waxaa ilaahay ka baryayaa inuu ummadii horta isfahansiiyo wax ay leeyihiin qiimaha ay leeyihiin dhulka ay leeyihiin bad ay leeyihiin Waa ta- Laakiin S- waa- suldaane oo- suldaane ah, suldaane kow uu ka fikira
suldaan suldaan warsame waad imaqlaysaan filaya
si fiican hadda suldaan warsame een, shacabka lagu kor dagaalamayo waa shacabkii gobolka shabeellaha hoose aad adiguna aad ka mid tahay amba aad mas-uuliyadda u qaaday oo suldaanka aad u tahay shacabka een, een, een, xabaddu ee habeen imaano ee ku dhacayso amba ha ka socoto marko amba ha ka socoto number konton amba janaal ha ka socoto dadka lagu kor dagaalamayo waa dadka mas-uuliyadda u qaadeen adigu gaar ahaanna aad ka mid tahay mas-uuliyiinta een, sidee xal waara loogu loogu heli karaa dagaalka shabeellaha hoose suldaan warsame
Eh, hadda kolley waxaa jirta xildhibaanada digil ayaa waxay teen gubo ay u waceen oo dhaqanka digil waa la wadaa dowladii hadlay inay arrinkan hoggaankeeda ay qabtaan digil si xal waara loo helo maadaama meeshaas dagaalka beeleedka uu keeni karo inuu ku faafa deegaamo kale aada u tiro badan si loogu olo waa waan aniga waxaad maanta digil ay sida waa la waxaa rajeynaya inay noqoto guul ah
waa tahay een, xoogaa waxaad moodaa in khadka uu naga yar xun yahay bal su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay suldaan warsame maxaad inooga sheegi kartaa aragtidaada ku aadan koonfur galbeed
wallaahi oo galbeed hadda waan waan wata oo madaxweynihii koonfurta madownuur noqday uu dhaafo waa waan baa ayagii iyo dowladii wadahadal baa u socdo Eh, wadahadalka reconsolation ay wada galeen waxaa lagu heshiiyey inay noqdaan waqtina qayb u dhaafo waxaan aada ugu quuxsanaanay dalabaan yiri haleeshee guub kale ku dalbeed ay socdo oo gobada ayaga qaadeen guub socdo laakiinse waxaa laga sheegay jimaaha gruubkan alshax geesi iyo socdaal iyo gruubkan madoobo laba gurdi oo soo socda wadajir ah inay xukumeen madaxweynaha taasna faa'iidadiisa way muuqataa maadaama ay isla socdaan waxaan ka baqayn inay kala socdaan inta muhiimaddu waxay tahay kala dhigila koonfur galbeed baa hor way karta wayna hortee kartaa laakiin waa digil iyo marifo laga helaa dhexda widig waa in laga helaa laakiinse special diasporska inay kun ama laba kun soo dhiibaan wax weyn inay qabteen maa dadka qaarkood millions two millions ay bixinayiin marka digil mirif waa in laga helaa dhex dhow dhiib islamarkaasna digil mirifle ay gashaan ragooda waxgalka ah iyo dumarka waxgalka ah inaan la dulmin waa muhiim
markaan kasoo gudubno su-aasha adoo si toosa u abaaraya markaan kasoo gudubno maamulka koonfur galbeed iyo madaxweyne xasan sheekh oo wadahadal amba ka shiray markaan kasoo gudubno adigu aragtidaada waxaad ka mid tahay odayaashii fikirkaani muddada waday doorashadii baydhabo ka dhacdin goobjoog kama ahaynin marka adigu lixda gobol fikirka a ka qabto maxay tahay
waxaa hal mar kaliya ku sheego horta lixda gobol waa muhiim mid gorgor gortan geli karta ma aha taas waqti waa taas laakiinse shaqadeena odayaasha dhaqanka way dhamatay waayo madaxweyne la doortay maadaama madaxweyne la doortay si baa loo ayaa la rabaa ceelmareen odayaasha ilaa xaggay soo gursiyeen laakiin waxaa la rabaa sabi lahaayeen siinta xisooba loo baahan yahay iyo aqoon-yahaninta xisaabsadaan sidaas laakiin taasha uma malayn inuu boos ugu banaan yahay taa un baa na laga raba keliya laakiin fikir ahaan The credit on your card is low.
rumar meelaha iska marmaraayana waa goonigeeda laakiinse dowladda uwen waxay laakiin federal waa inuu noqdaa federal ku saaysan deegaan sida hadda ah qad madaxweyne wabigeli mirfla ku daaro taas waa inay noqotaa laakiin siyaasada si usii horwada in lagu dadaalo oo khilaaf kala horeeya laakiin nahay rag kale oo digeli mirfla ayada ordahaya oo muqadis kaasi wuxuu ahaa guddoonahim oo ah suldaanka beelweynta jiido ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo qadka telefoonka inagu warramayay isagoo kusugan magaalada muqdisho sudan waa mahadsantaha
adaa mudan salaam alaikum